يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا gabarh soomaaliyeed ayaa kaalmaha hore ka soo gashay tartanka qur-aanka kariimka ee heer caalami muniir cabdulfataax cabdi oo ay da'deedu tahay saddex iyo toban sano ayaa guul lagu naaloodo ka soo hoyisay tartanka qur-aanka kariimka ee lagu qabtay magaalada dubay ee dalka isutagga imaaraadka carabta tartankaasi ayaa waxaa ka qayb galay arday ka kala socotay caalamka oo ay ku jiraan kuwa soomaali a gabadha ayaa waxay wax ka barataa dugsiga hoose dhexe ee muscab educational center ee xaafadda islii deegaanka kamakunji ismaamulka nairobi agaasimaha guud ee xarunta waxbarasho ee muscab educational center macalin jaamac oo aan xafiiskiisa ugu tagnay ayaa nooga warbixiyey marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray markaska
qaybta gabdhahana saddexda qaybood oo ugu horeysay dhammaan anaga un baan ahanay alxamdulilah kaalinta koowaad iyo kaalimihii ugu horreyay kulli anagaan ahanay marka waxaa kale oo ilaahay noo suurgeliyo oo noo suurgalay in aan ka qayb gelina musaabaqaadka banaanka kadalika rwanda ayaan u dirnay twenty nineteenka kadalika arday kaalinta koowaad iyo kaalinta afraad laba wilaah inay kala galeen alxamdulilah tanzania waa u dirnaa kadalika zanzibar waa u dirnay sanadkii soo dhaafnay ardayda gabdhay wiilalba maasha allah sanadka haddaan soo dhaafnay twenty nineteenkii twenty twenty one-kii hadda musaabaqadii dubai ugu dambeysay iyo twenty nineteenkii saddex sano adiga twenty nineteen twenty twenty one twenty twenty two intaba musaabaqada dubai qaybka ku markana waa ka qayb galnay oo caalamiga ahayd runtii twenty twenty one-kii hadda ramadaankii soo dhaafnay musaabaqadii hadda maanta tii hadda tii ka horreysay number three ay soo gashay gabadhi kenya matalaysay oo muscab ka socotay munac fataaxa la yihahdaa maasha allah qur-aankan waad arkayseen sida qur-aanka u akrisay maasha allah tobteen ay soo gashay kaalin sideed ay kusoo guulaysatay bifadli illaahi uma bijuhdin annaga aan bixin hayna shaqo fiican runtii meesha ka socota alxamdulilah muniira cabdulfataax cabdi ayaa u mahadnaqday macalinkeeda iyo waalidkeeda oo ay sheegtay inay kaalin weyn ka qaateen guusha ay gaartay alxamdulilah waa faraxsanahay imtixaanka imtixaanka waxaa kasoo qayb galay sheekha faatima binti mubaaraka waxay ii tahay farax weyn intaa meeshaas taga oo kursiga ku fadhiistay oo namber sideedaa kasoo helay alxamdulilah waa ku faraxsanay wax kasta qur-aanka xifdintiisa adeeg ma ahan waa haddaad dadaashi waa keeni kartaa si fudeed waaye intaa ku dadaashi ah xifdiisa agaasime macalin jaamac ayaa sheegay inay dadaalkooda ku mutaysteen guusha ay gaareen oo uu sheegay inaysan ahayn markii ugu horreysay oo tartanka qur-aanka kariimka oo heer caalami ay ku guulaystaan laakiin labadaba waan waan aadna musaabaqada marka hadda aan ku sheegay ruanda waxaa ka qayb galay oo kaalinta koobaad iyo kaalinta afraad soo galay waa wiilil ma gabdho ma aha musaabaqada mombasa ardayda kaalinta koobaad soo galaan inta badan wiilisha waaye sigiska iyo musaabaqadan madalada ka dhacday kadalika way galaan ma kala liitaan laakiin gabdhaha dubay aaday qaybtan imaaraadka ayaa qaybta gabdhaha ayaan runtii xoogka saarnay markaska ayaa sidoo kale guul la taaban karo ka gaaray tartamada dalka bariga afrika iyo kan magaalada nairobi oo ah xarunta dhexe ee markaska hooyada dhashay muniira oo la yidhaahdo deeqa mukhtaar ayaa ka hadashay guusha gabadheeda iyo wakhtigii ay ku soo bixisay deeqo ayaa sheegtay inay si weyn ugu faraxsan tahay guusha ay gaartay gabadheeda iyadoo gaar ahaan xustay sida ay gabadhu ugu soo dhalaashay xifdinta qur-aanka kariimka waxa ay xustay inay ka caawin jirtay gabadheeda dhanka duruusta iyo xilliyada ay xaadirayso iskuulka qaar ka mid a maamulayaasha heerarka kala duwan ee markaska muscab ayaa aad ugu farxay guusha ay gaareen ardaydooda ma aha markii ugu horreysay oo ardayda soomaalida ay guulo ka soo hoyaan tartanka qur-aanka kariimka ee heer caalami